أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dagaalkii saaka ka bilowday muqdisho ayaa weli socdaa xilli kacdoonka dadweynaha ee ka bilowday magaaladu uu sii labalixaasaday tahriibayaal soomaali ay ku jiraan ayaa laba doonyood ay kula dhaceen badweynta mediteraneanka ee u dhexaysa qaaradaha afrika iyo yurub shirkii u socday murtad xasan gurguurte iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka biyadiiday in uu ka laabto qorshaha doorashooyinka ee uu wado maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga magaalada buurdhuxun leh ee wilaayadaasi haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ka furan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarashada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka tirsanaa maleeshaadka riddada ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dagaalkii saaka ka bilowday muqdisho ayaa weli socdaa xilli kacdoonka dadweynaha ee ka bilowday magaaladu oo sii labalixaadsaday sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman
waxaa faahfaahino dheeraada ay ka soo baxayeen dagaallo culus oo saacado badan qaatay oo waa berigii hore ee saaka ka bilowday xaafado ka tirsan caasimadda soomaaliya gaar ahaan agagaarka isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho dagaalkan oo u dhexeeya dadka rayidka ah ee magaalada muqdisho gaar ahaan shacabka ku dhaqan degmada hodan iyo maleeshiyaadka riddada ayaa salka ku haya dhulboobka uu murtad guurguurtay iyo kooxdiisu ay ka wadaan magaalada xamar dadka shacabka ah ayaa lagu soo waramayaa in dagaal adag ay kala hortageen maleeshiyaadka gurguurta oo doonaya in aroornimadii hore ee saaka ay burburin iyo barakicin ay ka bilaabaan xaafadaha u dhexeeya saraha african village iyo barxadda horseed ee dhabarka dambe tarbuunka ee degmada hodan dhulboobka ay kooxda villa soomaaliya ka wado magaalada oo xargaha goosta ayaa saaka dadweynaha xaafadahaas ay si adag oga hortageen waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo sida la sheegay maleeshiyaadka riddadu ay u isticmaalayeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay xogtu tibaaxayso maleeshiyaadka gurgurta ayaa tiro dhowr jeer lagu jebiya dagaalkan iyagoo gurmuddo ka helaya maleeshiyaad kala duwan ee riddada waxaana goobjoogyaal la hadlay warbaahintu ay xaqiijiyeen inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac dadweynaha ayaa jaray badi waddooyinka soo gala tarbuunka waxaana socda banaanbaxyo xooggan iyadoo waddooyinkana lagu gubayo taayaro islamarkaana halkudhugyada ee dadweynuhu ku dhawaaqayaan ay ka mid tahay tuugo iyo eray la mid ah oo ay la jeedaan murtad gurgurte gebi ahaanba waxaa hakad ku yimid isu socodka dadka iyo gaadiidka isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho waxaana muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada laga dheehan karaa sida arxandarrada ah ee maleeshiyaadka riddada ay hubka culus ugu gumaadayaan dadka shacabka ah waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada muqdisho oo ka hadlaya cadaawadda gaamurtay ee maamulka riddada xasan gurgurta uu kula kacay shacabka muqdisho saaka waana la bahadilay baatadeennii iyo ilmaheennii iyo carruurteennii iyo wixii dhammaay waa lagu tubto dhashiinkaa lala dhaco xasan sheekh mana metelo mana la meteli doono abaddu waxay bilaabatay toban saac oo habeennibaa nala soo weeraray siddeed iyo toban dhashiin waxaana lagu soo weeraro oo cabdibile mana na qabato shacabka dhammaantood in la gumaaday dadaa hadda baaba'a tabcaala guryihii ku jira meel loo mara lala-yahay cadow wixii loogu talagalay in lagula dagaalo ayaa saaka nalaku baroobay nin hooyadiisoo waayeele saaka la jiiday ama xabad lagu dhuftay iyo cunugii maatada yarkaayo isagoo u dhalay ka warrama xabadeena lagu bilaabay yani soo bilaabay xasis maxamedtadoo noo soo dira waaye waxaana rabaa guryahan ka barkaciyaan guur mana dhihin digniin mana la siinin xabadeena lagu bilaabay waa kaasaa marka anaga shacabaa naga baaba'ay shacabkii caruura meesha noo jirto caruura noo jirto caruur meel lagu soo bixi male waa hadda aad masa qoran lagu soo dhaxad fiiri aad u jeed fiirso had waxa dalban waxaan in la ka wado ciidankaana la ka wado ciidankaana waxaan fiiri dhalinyare caruurtooda meesha ku jirto murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa cambaareeyey tallaabadan isagoo ayaan dare ku tilmaamay dilka dhaca iyo boobka ay kooxda riddada ay saaka kula jarmaaday shacabka masaakiinta ah xaaladda magaalada muqdisho ayaa weli kacsan iyadoo maleeshiyaadka gurgurta iyo dadka shacabka ah ay weli isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay waxaa ila wareedyo aanu helnay ay sheegayaan in laba sarkaal ay ka mid yihiin askarta riddada ee dagaalkaasi lagu dhaawacay kacdoonkan dadweynaha ee saaka ka qarxay caasimada soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli uu xarkaha goostay meeshii ugu xumeedna uu marayo boobka iyo barkicinta xasan gurguurta iyo kooxdiisu ay ku hayaan shacabka ku dhaqan caasimadda mahadsanid abuwayman tahriibayaal ay soomaali ku jiraan ayaa laba doonyood ay kula dhaceen badweynta mediteraneanka ee u dhexaysa qaaradaha afrika iyo yurub waa kan walaalkeen khaalid xasan ugu yaraan labaatan iyo lix qofood ayaa lagu soo waramayaa inay dhinteen kadib markii laba doonyood ay ku degeen arbacadii shalay jasiiradda laamiduusa ee koonfurta dalka talyaaniga wararka ayaa intaas ku daraya inay jiraan tarriibayaal kale oo la la-yahay kuwaas oo ilaa iyo hadda raq iyo ruux toona aan lagu haynin sida ay sheegtay hay-ad ka tirsan ururka gaalada ee qaramada midoobay dooyahan oo sida la sheegay ay ku safriyeen tahriibayaal ku dhow sagaashan iyo shan qofood ayaa waxaa ka badbaaday lixdan qofood sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta jasiiradda lambiduusa sida ay xogtu tibaaxayso waxaa socdo baadigoobka ku dhowaad toban qofood oo weli la la-yahay iyadoona afhayeen u hadlay hiyadgaaleedka i o m ou sheegay in laga cabsi qabo in dadka dhintay tiradoodu gaarayso shan iyo soddon qof tahriibayaashan oo sida la sheegay aruurnimadii hore arbacadii shalay ka ambabaxay caasimada daraabulis ee dalka liibiya ayaa la sheegay inay kasoo kala jeedeen wadamada soomaaliya suudaan iyo bakistaan waxaana lasoo werinayaa in dadka dhintay ay ku jirtay ilmo yar oo gabar ah oo da-deeda lagu qiyaasay hal sano jir mahadsanid khaalid shirkii u socday murtad xasan gurguurte iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii madaxa kooxda riddada soomaaliya uu ka biyadiiday in uu ka laabto qorshaha doorashooyinka ee uu wato sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba kulan shalay dhex maray mucaaradka iyo xasan gurguurte ayaa kusoo dhammaaday fashil kadib markii labada dhinac ay ku kala tageen inay ku heshiiyaan qodobadii laysku hayay oo kulankii shalay oo gabagabo u ahaa kulamo soo socday muddo laba bilood oo xiriir ah ayaa dhinacyada murtadiinta isku fahmi waayeen inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka oo ay isku hayaan murtad gurguurte ayaa ka biyadiiday inuu ka laabto wax kabedelkii uu ku sameeyey dastuur gaaleedka taasoo keentay in mucaaradka shirka ay isaga baxaan oo uu fashilmo xubnaha mucaaradka ayaa markii ay shirka ka soo baxeen waxay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho iyagooo isku khilaafay dhexdooda inay ka hadlaan inuu burburay wadahadaladii ay la lahaayeen gurguurte arrintaasi ayaa loo sababeynayaa inuu xasan gurguurte mucaaradka ku dhex yeeshay xubno isaga taageersan taasoo keeni karta in mucaaradka laba dhinac u kala jabaan lama oga waxaa xigi doonaa fashilka ku yimid mucaaradka iyo xasan gurguurta kulamadoodii balse waxaa loo badin doonaa in labada dhinac ay isla aadi doonaan dhinaca iyo dagaalka sidii dhacday xilligii farmaajo mahadsanid abuusheyba maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowladan waxay ka socotay muddo laba isbuuca deegaanka koreey oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaana ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol qof oo isugu jiray rag iyo dumar beeraley u badan waxaa dowladanna uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ardaydu ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxayna qayb ka tahay dowlaadka uu maktabka u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan munaasabadii lagu soo xirayay dowladan oo ka dhacday gudaha deegaankaasi waxaa ka qayb galay culummo nabadoonno waxgarad iyo martisharaf kale ugu horeyn sheekh maxamed axmed garaar oo ka mida culummada wilaayaadka islaamiga ayaa kelimad tawciyaa ka jeediyey munaasabadda ilaahay meerhe wa ina jundana lahum lghaalibuun ciidankayna yaa adkaadayaan erhe alle subxaana wa tacaala ciidanka ilaahay aanew lan kasto muslunge oo mas-uuliyadiisa islaamnimo dareemay oo haga daafacay koranqaadi baadilkana ku horseeday deedi oo la dagaalamay ooan halgami islaamnimada may wahee weenado yaraado jundullaahi wa magalahaado balaanhaado jundullaahi wa marka maylifaday inay ciidan ilaahay la noqdo meelilku ka aadan yihiin muslimiinta lahaninku galn meelas dad liiska hadlaha la nagado la fade marka ilaahayna lanka dhowaado ikhlaasna dadku haato ilaahay subxaana wa tacaala wujijay iyo raalaanshihiisa ka raadsado reer korrey haddaysan gatiin diyaar miingihiidina oo waana miin diyaarsaniidina ini meele isan ka aadantiin muslimiinta lahanku galn
qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa mahadda le kadib u mahadceliyey maktabkii soo qabanqaabiyey dowladan qiimaha badan ee bulshadu ay ka faa'iidaysatay ikhwa ilaahay subxaana wa tacaala ya mahadle awalan iwa aakhiranba ilaahay aan mahadnagaan allahaas oo waafajiintiis ka ahaati ma aragne muslumnimadan iyo iimaankan uuna ilaahayna sii ka ahaati allahaas aan mahadnagaan tan kale ma aan mahadnagaane dadweynahay iyadoma warabaldaa ka jaraan howla maamulaayaan beerta balku gurow fadaasa miskeeda asturow fadaasa howlaysakaryow fadaayan orooryow fadaayan saas ete ma arane an dhabar adeegini kitaabki bilaawadaano waana dhammaysadaan an dhabar adeegini maylena ma arane jazaakumullahu khayran dadaalina dadaal iskaaya walka galay ma arane antayliku ka hernay kitaabkan layna rareebay hooba dhammaaday mushiteelka geme ay la ernay sadaha talanka dadaalay suku sii doran halanka dadaaloy alxamdulilaah madinkorey tamaan mahadyaane ilaahay subxaana wa tacaala koonkan un roognan abuuradi yaang mahadnagaan antaas kudi maang mahadnagaane deegaankuna ti roognan beerong dhatiyo dadki deganaayeen oo baadiid hayn reer baadiid deganaayeen yadoo laley hilaguna ti roognan moordhabeed le rajari biyo idoo dhati on taalne ling orowraw meelkan luku doonadaw madushaanigu horle adduunyada ka furinyi walaas dhaqan dhow ku laabadeeno sharka intu ku leeday leen waayne sharkan dhabar adeegnon fadheedan yelmaylana jazaakum allahu khayran dadaalan ilaahay isagna sanbaraka ilmadan ilaahay sanfaansiyasan leen ardaydii dowladda ka faa'iidaysatay muddadaasi labada isbuuc ah ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruustii ay qaateen iyagoona dhanka kale ka mahadceliyey dowladda codsadayna in loo soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah maa macnaha laa ilaaha ila allah معناها لا معبود بحق إلا الله كم شروط لا إله إلا الله وما هي شروطها ثمانية وهي العلم اليقين الانقياد القبول الصدق الإخلاص المحبة الكفر بالطاغوت كم أركان لا إله إلا الله وما هي أركانها اثنان وهما النفي والإثبات ما معنى شهادة أن محمد رسول الله معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لماذا خلقنا الله خلقنا الله لنعبده وحده قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله بسم الله الحمد لله إلهي أنك ما هديان وأن أنك ما هدسن ونقوم دايتي روغنا دقمدي ويجيد لنو حكم أو روغنا oo ilaan aragde ada wal hatu kohorteeno unuma dhaayta dhatiye ninka gobana doorile ninka bina geeka layda nin gobada idayna dhatiye walaa baniaadan guraa wal jinka roorshey kuwaayi fadhaga alla kiisii la guraayi naka helni culummadii inka fay lahayti habati idi dhatiye walnii baraaso ilaahay ninbi ilaahay anka mahadsigna alxamdulilah inti oo ilaan aragdaad intaas nin suu biday waanaha nin qalqaalidiin ilaahay afrinco lalaalamaa batabi alxamdulilaahi ilaahay mahad isku lee ana oliya hoseyne xuseen meelin ouna degana beerokan dhatiyo koreya la ere degmada weejada hooseedaas buurdhuhunli dhiibku tursungu ilaahaya mahad leh mahad dhammaantiya ilaahaya an suganaatay gaar ahaan mujaahidiintiyanka mahadiin oninsheena diinkan una jaahilku hayna hendhooluku hayna hendhoogayna ilaahaya nuuriya iyo hejo haka nuuray ini nuurka ngatana naninku damyana naninsi wada fadaana boqol kiiba boqol hata ninko e ilaahayna waafaji hatana naninka lamaay naninka sidaay fadaan hoob ilaahay era tuman iyo afar maalmood kitaab tarbiyatul islaam leerahay iyo maraatibu diin walayba diinta aas aas dhahaaya ka qaadanay ilaahay mahadleh maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa wada dadaalo dheeraad ah oo ku aadan qabashada dowraadka sharciga ah ee uu u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abuuxasaan haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta mid ka mid ah maraakiista ka furan degmada xiin dheere ee wilaayada islaamiga galguduud ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ku saabsan heerkooda waxbarasho waa kan mar kale walaalkeen abushayba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون waa mid ka mid a gabdhaha tacliinta diineed ka barta markiiska umusalama degmada xiindheere oo aayado qur-aana ku furfuraysay bandhiga waxbarashadooda ku saabsan oo ay soo gudbiyeen sidoo kale qaar ka mid a gabdhaha oo su-aalo iyo jawaabo ku soo bandhigay kitaabka axkaamu tajwiid ayaa laga dareemayay dadaalkooda ku aadan barashada tajwiidka دعت القارئ بالاستعاذة والبسملة فكم وجه فيها فيها أربعة أوجه قطع الجميع ووصل بسملة بالصورة ووصل استعادة بالبسملة ووصل الجميع النون ساكن والتنوين كام حالة لهما لها أربع حالات لهما أربع حالات الإظهار الإضغام الإخفاء الإغلاب ما حد الإظهار لغة واصطلاح أما لغة فهو البيان وأما اصطلاحا فهو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة bandhiga ayaa halkiisii kasii socday waxaana mid ka mid a gabdhaha markiiska umusalama halkaasi ay ka laqbaysay mid ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka halkan waxaan ka bilaabayaa suurad qur-aanka kariimka kamida tasfiirkeeda suuradaasoo la yidhaahda masad aayadaheeduna shan waaye tartiibka qur-aanka ay uga jirtana boqol tobaniyo kow waaye waxayna ka hadlayso alla noo sheegay qoys halaagsamay qoyskaasoo habar iyo odo ka koobnaay oo la yidhaahdo odoga abiilahab oo iyadana la yidhaahdo ummujamiil isagoo alla noo sheegana layidhi cadaabay gelayaan suuraddiioo bilaabatana waa tan ahaa bismillaah magaca alle ayaan ku bilaabay allii arraxmaan naxariista guud naxariistay arraxiimi mid dagaaran muuminiinta u naxariistay tabbat allow ay hoogto yadaa abiilahabi abiilahab labadiisii gacmood iyo naftiisiiba wa tabba waaba hoogaye maa aqhnaa waxaama kama deeqin canhu xaggiisa maaluhu maalkiisii iyo wamaa kasaba wixii ou shaqaystay sayaslaa waa gelaa naaran naar naartaasoo daata lahabin holac u saaxiiba wamra'atuhu haweentiina waa la gelee haweentaasoo xamaalatal xadabi xaaba xambaarid badneed fii jiidaha qoorteeda waxaa ahaaday xablun xarig oo mimasadin liif ka samaysan shacabka ku dhaqana dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dadaal iyo juhdi dheeraada ku bixiya barashada diinta islaamka halka dadka ku nool magaalooyinka uu cadowga ku sugan yahay oo ku dadaalaana barashada maadiga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayadaasi waa saddex askari oo toobadkeenayaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada waxaa lagu soo bandhigay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan markii towxiidka loo qabtay kadib ayay waraysigan siiyeen idaacadda islaamiga ah ee al andalus magacii saddexaad xasan maxamuud cabdilcisu ka tirsan kooxda macmusleyda shinaca maadey oo ah qaybta oo xasan geelow maxaa ka tirsanaa qaybta macmusleyda kuwa oo isbaarada oo weliba kuwa joogtada baabuurta fakatay iyo baabuurta maaragtay wadada taagan iyo kuwa baabuurta lacagta laga soo qaatay oo noolasii hormarinay quraxsan hiiraan qaybta quraxsan qaybtan kulankii iyo qaybta suuqa qala iyo qaybta kastanka kastanma dhaana waxaas dadkay ku gaadaan waayo baabuurta meeshka celinaan anagoo afar camal aan noolasii hormari jiray baabuurta wixii ka qaadan laba jibaarkooda kasii qaadi jirn marka lacagtii intoo noola soo sheegay intaas haddaa ka yareen anagaa ku xirmi jirn laba boqoloo milyan kaqaad haddaanoola labada boqolaa ka qaadayni haddaanoola lahaa saddex boqol ka qaada saddexda boqolaa ka qaadayni aniga afar camale mid hadda aniga isku soo dhacni iyo saddex kaleento ayakana iska raacdiyey oo xabada ku shubay dhanka magaalada iga laabad kan aan soo diliyo qoreyga soo qaatay iyo qoreg kaleento liisoo ijaaray oo toban doolar soo maxaa qoregu soo qaad waa la ijaaraa qoreyaash toban doolar lagu ijaaraa kuwa tuugaa jirta oo toban doolara siinay qaadkooda siinaysaa marka qaadka u qaadaysa ayaga qaadkaasoo ku aqliyin sinaa toban doolara tuuraysaa qaadka markaab u qaadid oo tobanka doolar u tuurtid siyaarkiisa shaacaysa oo gadaysaa qoriga adaa iskale maanta oo dhan iska wadwadanaya cusbaarada marka nagu soo diray shiinaha na soo diray baabuur oo soo socodsiiyo shacan dhimiilaha iyo xoolo oo kii wadi aanala soo diray jidka u galan aan lahay waxaa ku soonahay degmada buuq anigoo iska faraxsan oo waxba liima dhihin waxba laguma qaylin ummadan nabi maxamed ayaa ka mid ahay awrka waleentow nimo walaayadeedu waa u imaaday farxad badan aa dareemaya ummad oo dhiwi jiri aan rabaa hadda inaan ka tababakeyn ummadaas aa iska dhaafo xaaraanta badan aa iska dhaafo ummadan walaalaheeda siday u shaqaysanayso aa inuu u shaqaysta rabaa maxamed xuseen macali maxamed labada kun labaatan iyo afarta bishii sideedaad waxaan ugu biiray beledweyne beledowle shan biloodaan tabar soo qaatay waxaan inta marabay wandhays iyo maraykan iyo macalimiin soomaaliya waxaa ka tirsanay danab shabeellada hoose shabeellada dhexe todobadan soo qaatay dana se u soo baxay maye wax dagaalan soo gala malaandhigi waxaa igu qasbay markaan arkay inay xaaladda aan ku sugan xaalad fiican ay ahayn sidaas darteed inay subxana wa tacala toobadkeena ugu soo qalbigii gashtas aan ugu soo baxay waxaan jooga degmada bu aqablaa liigu soo dhaweeyey si fiican si qurux badan liigu soo dhaweeyey waxaan ugu baaqayaa xaaladaas inay ahayn xaalad fiican gaalnimada ilaahi subxana wataala raalli askeenin ka toobad keenana ugu baaqayaa waxay u qorshaysan si amni oo nabad waddankii dalkii inay ugu noolaaday diintii magacayga waa cabdi cabdille axmed waxaa is leenahayna alxadaan ugu biiri tababar ma soo marina ma oryaan baabuurta celinaysa iska noqona ilaah naga soo hanuunida qaarna ka soo tega qaarna wili ilaa hadday daba joogaan galayb ma aheene niman oo macawisley la yidhaaho ayakana isbaaro qaadana weyn wax habel iyo habel oo shacab ahoo dowlad aan gaarin waa meelba ma aadan aniga ceelcaddaan joogay ceelcaddaan ka galay ceelcaddaan sida u jooga ay walaayada imaaday walaayad way naga bixisan lix bilood baa ka maqnay haddana maanta intaasna walaayada waa iga warqabto taleefona uu soo dirayo la waa soo baxa qori ii boosh ma walaheen qoriga ii dhiibeen qorigooduna waa iskiga celi wixii diinaba day ahayn kitaab baan laysku xukumaynin inaan dantayda inaan ka baxay i tusti waxaan ku sugunahay buqa qabla si sharaf loo diini ah waxaan ugu baaqayaa ilaahay hayweynaha soo hanuuniye meeshaa maray allah soo marsay ilaahay idinkii ilaaha soo hanuuni kare alxamdulilah waa danahayda un raacana kitaabka ilahay wixiisa faran waa dabakaca guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu